bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha nofeembar sannada laba kun iyo lix iyo tobanka kusoo dhowaada warkii dunida aan idiin akhriyo aniguho al cabdulqaadir cali qodobadana waxaa ka mid a guddiga doorashooyinka dadban ee hirshabeelle ayaa ku dhawaaqayn maalinta arbacada soo socota la bilaabi doono doorashada xildhibaanada aqalka hoose u mateli doona baarlamanka federaalka soomaaliya deegaanada hirshabeelle ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa lagu soo warramay inay isku sii ballaarinayaan deegaano horleh oo ka tirsan gobolka boqol halkaasi oo ay ka qabsadeen maleeshiyada kooxda al-shabaab iyadoo afar iyo labaatankii saacadood aynu soo dhaafnay ay si buuxda gacanta ugu dhigeen degmada tieglow ee gobolka bokool jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka suudaan iyo ardada halkaasi wax ka barata ayaa si weyn u soo dhoweeyey heshiiska nabadeed ee laga gaaray colaaddii ka taagneed magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug ay u tafaxateen madaxda dowladda federaalka soomaaliya inta badan deegaanada puntland ayaa lagu soo warramaya inay ka jiraan abaaro aad u bahsan oo saameeyey nolosha dadka iyo duunyada iyadoo dowladda soomaaliya ay u baaqday beesha caalamka iyo hay-adaha samafalka in gurmad deg deg ay la gaaraan dadka ku dhibaataysan qaybo ka mid ah deegaanada puntland iyo gobollo ka mid ah somalilan deegaanka ceeldheere oo hoostaga degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa lagu soo warramaya inay ka jirto xaalad caafimaad darro iyadoo dadka deegaanku ay codsanayaan in loo fududeeyo adeegyada dhanka caafimaadka ama in dadka deegaankaasi laga caawiyo caafimaadka kalluumaysatada xeebaha dalkeena ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay ku qabaan maraakiibta shisheeye oo sida sharci darrada uga kalluumaysato xeebaha dalka taasi oo inta badan hoos u dhigta wax soo saarka dhinaca kalluunka ololo nadaafadeed dib loogu soo celinayo bilixda magaalooyinka ayaa ka bilowday qaybo ka mid ah gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya gaar ahaan magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolkaasi iyo deegaano kale hoostaga akhbaaraadka dunidana dhegaystayaal waxaa ka mid a habeennimadii xalay ayaa inta badan dunida waxaa laga dareemayay isbeddel ku yimid muuqaalkii dayaxa iyadoo boqolkiiba afar iyo toban uu siyaadayey cabirka dayaxa halka boqolkiiba soddon iftiinka uu sii siyaadayey waxaana loo yaqaano subermoon oo inta badan dhaca lixdan iyo sagaal sano kadib hal mar dunida laga dareemo madaxweynaha waddanka maraykanka oo xilka ka sii degaya miss brag obaman waxaa ugu baaqay hogaamiyaha cusub ee dalka maraykanka oo xilka la wareegi doona master donald trump inuu muujiyo degnaansho iyo isbeddel isla mar ahaantana uu ilaaliyo midnimada shacabka maraykanka xilli walaac badan uu jiro kooxaha fallaagada argagixisada isis ee ku sugan waddanka ciraaq ayaa ku faanay mas-uuliyadda weerar isniidaamina oo laga dhex geysay bulsho aad u fara badan oo ku dhaqnaa dhinaca galbeed ee magaalada baqhdaad ee xarunta dalka ciraaq iyo goobo kale
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasina daawd intaasina dhegaystayaal waa qodobadii warkayaga ugu dar korana u diyaar garooba isagii oo dhan oo kollou idin ambaqaado insha allah guddiga doorashooyinka dadban ee hirshabeelle ayaa sheegay in dhowaan ay bilaabmi doonto doorashada xildhibaanada aqalka hoose u mateli doona baarlamaanka federaalka soomaaliya deegaanada hirshabeelle kadib shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada jawar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe afhayeenka guddiga doorashooyinka dadban ee hirshabeelle xusmaan maxamed mukhtaar beerey ayaa saxaafadda u sharaxay xilliga doorashada ay dhici doonta isagoo cilaamay lix iyo tobanka bisha ay si rasmiya u bilaabmi doonto doorashada aqalka hoose ee deegaanada hirshabeelle
waxaan rabaa in aan ogeysiis yar aan siiyo saddex iyo toban kuraaso ama kursi ee ka qayb geli doonta raaca hore ah shaxdii oo magaxaa la dhihi jiray oo koowaad waxaan rabnaa saddex iyo tobankaas kursi qabaa'ilada kale leh iyo musharaxiintabo inaan ogeysiisi aan siiyo hadduu ilaah yidhaahdo saddex iyo tobankaas kuraaso waxaan rabnaa in aan dhammayno maalinta aan bilaabno maalinta arbacada ee soo socota ee ku aadan lix iyo tobanka bisha koob iyo tobanaad laba kun lix iyo tobanka sidii aan iyaga aan u diyaarin lahayn waxaynu kusoo xaroonayay maanta iyo beri oo laba maalmood ah beri dambana si aan ku bilaabi lahayn howlahoodii doorashooyinka ay qabsoomi lahaayeen waxaa kaloo aan sheegayaa intoodaba musharixiinta saddex iyo tobankaas qabaa'ilba ma jirto musharixiin kale ee saacaddaas wixii ka dambeeya isu soo sharxi karaa warsigaas ama kuraastaas saddex iyo tobanka ah waxaa ka mamnuuca saacaddaas waxay ka bilaawato musharax isku soo sharxa saddex iyo tobankaas kursi sida qorsheena uu yahay bilowga hore weji waxa waaye weji koowaad iyo weji labaad iyo weji saddexaad aan ka dhignin shaxdeyni koowaad ayaa waxay ku aadan tahay in aan bilaawno saddex iyo tobankaas oo na soo xarayna weliba waa la soo xaraynaa ergadooda waxay u bilaabanaysaa lix iyo tobanka bisha si ay u doortaan xubnaha saddex iyo tobanka kursi ay u doortaan wejiga koowaad waaye wejiga labaad wejiga saddexaad soddon iyo toddobada kursi ayaan ku- aan ku dhamay rabnaa
afhayeenka guddiga dadban ee doorashooyinka waa guddiga doorashooyinka dadban ee hiirshabeelle ayuu kaasi ahaa waxaana dhegaystayaal howlaha doorashada aqalka hoose ay ka socoto qaybo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya sida magaalooyinka cadaado garoowe kismaayo iyo baydhabo oo maalmihii lasoo dhaafay mashquul xoogan laga dareemayey waxaana la filayaa in dhowaan lasoo dhammaystiro si loogu gudbo doorashada baarlamaan cusub oo bedelo baarlamaanka wakhtigiisa uu sii dhammaanayo xilligani jira wararka ka imanaya gobolka bokool ayaa ku warramay in ay toban ka tirsan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab lagu dilay inta u dhexaysa degmooyinka tiyeeglo iyo xudur oo ka tirsan gobolka bokool arrintan ayaa ka dambaysay kadib markii hujuumaad ay ku qaadeen goobo ay ku dhuumaalaysaneen kooxahaasi ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo isgarabsanay warbixin arrintaasi la xidhiirtana wariyahayaga maxamed macalin xasan waytka ayaa inoo siyanba qaadaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee koonfur galbeed ee soomaaliya cabdulaahi maxamed aadan farey ayaa tilmaamay in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa koonfur galbeed ee ay howlgallo ka dhan ah maleeshiyada argixisada al-shabaab ka fuliyeen inta u dhexaysa tiyeeglow iyo degmada xudur ee xaruntu ah gobolka bakool halkaas oo ay ka sifeeyeen maleeshiyaad si dhuumaalaysiya jidka usoo geli jiray mudane cabdulaahi ayaa hoosta ka xariiqay in howlgalkii ugu dambeeyey ay ku dileen in ka badan toban ka tirsan maleeshiyada argixisada al-shabaab waxaana u intaa raaciyey in iminka ay ku sugan yihiin degmada tieglow
yani ciidamada socda waa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed oo isgarabsanaya howlgalka wuxuu u socdaa sidii aan u qorsheynay annaga oo iyo annaga iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo iskaashanayna sidii marka hore inta aan u qorsheynay ayuu u socdaa hadda annaga markaan soo dhaqaaqayna waxaan kasoo dhaqaaqnay xarunta gobolka bakool ee degmada xudur marka waxaan haddana joognaa een, waxaan joognaa meesha la yidhaahdo siglow waxaana isu jiraan masaafo sagaashan kilomitir ah waa dareemi kartaa marka in- inta ya masaafadaas iyo culeyskeeda waa dareemi kartaa Een, alxamdulilah yani waxa weyan ilaa hadda yani waxa weyan sidii een, aan maaragtay ugu talagalnay ayuu socotaa kulley annaga ilaa hadda een, een, dagaalka aan galnay een, ilaa hadda waxa weyan wax dhi- wax dhimasho ah nama soo gaarin alxamdulilah waxaa laga dhintaa ajal laakiin dhaawacyo fudud oo ilaa iyo saddex qof way jiraan kulley hadda dagaalkii u dambeeyey wuxuu dhacay een, kow iyo toban saac ee galabnimo ama shanta iyo barka galabnimo een, ilaa gabba ka dhacna wuu socday Een, goobtii aan isku dagaalnayna kolley ayaga toban qof aa kaga dhimatay Een, waana maaragtay way dareemaan kolley meeshii ay joogaan iyo xarumahooday ka tabayaan haddii xataa ay beeniyaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee koonfur galbeed ee soomaaliya cabdulaahi maxamed aadan oo sii wata hadalkiisa islamarkaana la hadlay reediyo muqdisho ayaa hoosta ka xariiqay inay sii wadayaan howlgallada ka dhanka ah argixisada al-shabaab ilaa ay inta ay taaka ka mid ah deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya ku sugan yihiin isagoo ka codsaday shacabka inay xoojiyaan la shaqaynta laamaha amniga horta waxay dhici doonaa rabbi waa garanaya laakiin annaga qorshahayna rasmiga waxa waaye inaan ka saarno dhammaan yani maaragtay xuduudda koonfur galbeed kadibna yani waxa weeyaan aan kaalmayno maamul goboleedyada kalenta Een, horta hadda ila- alxamdulilah ilaahi hadda meesha aan soo marnay shacabka aad inoo soo dhaweeya shacabkuna way damban yihiin runtii badbaad baa laga qaadaa qofkii waxaa laga yaabaa in la yimaado toban ilaa abaarna ay hayso in la fek hayso labaatan neef dhowr iyo toban carruurna ay u joogto abaar waa dhintay dooro ma jiraan yani baar saac bay dadka ku hayaan marka dadka way rafaajin yihiin waxay u baahan yihiin gurmad in la badbaadiyo u baahan yihiin annagana maaragtay waxaan usoo baxnay inaan badbaadino maadaama ay shacabkeena yihiin annagana maamul aan unahay annagoo kaashanayna ciidamada xooga dalka soomaalida runtii aan aad iyo aad ugu mahadcelinayo taageeraajishooda iyo iyo ciidan ahaanba yani waxa weyaan runtaas waxa weyaan waa gurmud badan ka geysanay dadkana waxaan ku boorinaynaa inta badan meelihii aan tagnay inaanan maaragtay shisheeye laga sugin maaragtay wax qabada inay wax wada qabsadaan inta wax haysatana ay qaaran iska aruuriyaan dadka liita oo abaarta ay wax wax howlihii ka qaadayna la kaalmeeyo oo musaacadada amaba yani qaaraanka iyo taageerada ay ayaga dhexdooda bilaabaan kadibna kolley dee markaas dad kale ku dayan doonaa ama ajaanib ha noqdaan ama ama soomaali kale ha noqotay ku dayan doonaa waan ku wacyigelinaa wayna soo dhaweeyeen
waryahayaga maxamed macalin xasan whiteka ayuu kaasi oo ka warramayay toban ka tirsan maleeshiyada shabaab oo lagu dilay inta u dhexaysa degmooyinka xudur iyo tiyeglow ee bokool ciidanka dowladda iyo kuwa koonfur galbeed tan iyo markii ciidamada etoobiya deegaanadaasi ay baneeyeen waxa ay ku howlanaayeen sidii maleeshiyaadkaasi looga cirib tiri lahaa goobaha ay ku dhuumaalaysanayaan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa laga dareemaya isbeddel xoogan oo dhinaca amniga iyo nabadda iyadoo heshiis nabadeed laga gaaray colaadihii halkaasi ka taagnaa waxaa soconaya dadaaladii ugu dambeeye la xiriira in la kala qaado ciidamadii dagaalamay iyadoo dadaalkaasina ay hormuud ka ahaayeen mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya dhinaca kale qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa arrinkaasi taageeray jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool waddanka suudaan iyo ardada halkaa wax ka barata ayaa sheegay in muhiim ay tahay heshiiska nabadeed ee laga gaaray colaadihii ka taagnaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waryahayaga yuusuf maxamed maxamuud yuusuf kashmiir ayaa warkan ka soo diray caasimadda dalka suudaan ee khartuum
jaaliyadda soomaaliyeed ee qaar ka mid a aqoon-yanada wax ka barta dalka suudaan ayaa soo dhaweeyay heshiiskii ay gaareen maamulada galmudug iyo puntland waxayna ugu baaqeen labada dhinac inay dhaqangeliyaan heshiiskaasi gudoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka suudaan ustaad cabduulle xasan xuseen fadiilato oo warbaahinta qaranka la hadlayay ayaa sheegay in heshiiska la gaaray sida uu yahay loo dhaqangeliyo islamarkaana nabadda la taageero nabadda laga gaaray gaalkacyo haddii ay noqon lahayd heshiiskii hore oo ka dhacay dubai iyo kii ka dhacay gaalkacyo eelaboorkeeda waxaan anoo ku hadlaya magacayga magaca jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka suudaan marka waxaan codkayga ku biirinayaa dagaal wiilku ma dhasho wiilaa ku dhinto waxaan kaloo raacinaya hadalkii uu yidhi abshir bacadle oo ahaa hubka inaga dhiga waxaynu nahay hooyo ubadkeede hubka inaga dhiga waxaynu nahay hooyo ubadkeede nabadda nabada naas la nugale waa nabadda in la taageero waa nabadda in lala shaqeeyo waa nabadda in la siiyo garab la siiyo dagaalkana la joojiyo dhanka kale maxamed cusmaan cali mucjisa ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay colaada soo noqnoqotay ee u dhexaysa maamulada galmudug iyo puntland wuxuuna tilmaamay inay haboon tahay in laga shaqeeyo xasiloonida iyo wada degnaashaha labada shacab ee isla degan gaalkacyo waxaan leenahay dagaal dooni mayno intaa haynooga adkaato dhammaan aqoon-yahanada reer khartuumna hadalka ayaga way ku idil yihiin dagaalka wiil waa ku dhintaa kumuusa dhasha dib baan waan fiirina ku dhawaad soddon sana ayaan soo dagaalamayne ma dhacdaa dagaal dhacay oo faa'iido laga helay
gabagabadii aqoon-yahaan maxamed cali ayaa isna sheegay in magaalada gaalkacyo ay u baahan tahay nabad aysan u baahneen dagaal dambe oo ka dhaca magaalada gaalkacyo waxay u baahan tahay nabad waxay u baahan tahay caafimaad waxay u baahan tahay asaageeda inta ay heleen oo kale inay horweys horumar ayay u baahan tahay waxay u baahan tahay in loo soo celiyo agabka iyo howlwanada dhammaan ee bulshada asaasiga ahayd ee nolosha asaasiga waa in dib loogu soo wada celiyo lagana taabadgeliyaa heshiiskii ugu dambeeyey oo maanta ka dhacay waxaan leenahay gaalkacyo waa inuu dagaalku maanta ugu dambeeyaa waxaa soo kordhayay baaqyada nabadeed ee loo jeedinaya maamulada puntland iyo galmudug ay ah inay ka shaqeeyaan sidii loo dhaqangeli lahaa heshiiska la gaaray dhowaan yuusuf maxamed macalin yuusuf kashmiir warbaahinta qaranka caasimada dalka suudaan ee khartuum
bulshada ku dhaqan deegaanka ceeldheer oo hoostaga magaalada dhuusmareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa sheegaya in ay jirto xaalad caafimaad darro iyo baahiyo dhanka adeegyada caafimaadka loo qabo iyadoo deegaanka uusan lahayn xarun caafimaad ee bulshada loogu adeego waxayna dalbanayaan in laga caawiyo dhinaca caafimaadka ahi wariyahayaga inooga soo warramaa xarun goboleedka waa xarunta gobolka galgaduud ee dhuusamareeb maxamed deeq cabdi
deegaanka ceel dheere ka mid ah deegaanada hoostaga degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa iminka waxaa ka taagan adeegyada caafimaadka oo ku yara ee deegaankaasi islamarkaana caqabad weyn ku ah bulshada ku nool halkaasi guddoomiyaha deegaanka ceel dheere cabdi faarax cali xayle ayaa waxa uu ka warbixinayaa adeegyada caafimaadka oo ku yara deegaankaasi waxa uuna sheegay in ay ugu daran yihiin adeegyadaasi in deegaanka aysan ka jirin isbitaal amaba goob hooyada uurka leh lagu qaabilo xilliga foosha ay soo food saarto hadalkiisa ayuuna sii raacsiiyey in magaalada dhuusamareeb iyo sidoo kale gurceel loo qaado xilliyada xaaladahaasi ay yimaadaan marka hore hooyada ceel dheer uurkale horta meel ay ku dhasho oo isbitaal oo xarun isbitaal oo ay naawo ku dhasho horta ceel dheer annaga kumaba taalba sideedaba dhowr goor codsiinaha hay-adaha maxalliga iyo kuwa kaleetaba dhowr goor waa u dirsanay codsi waa u dirsanay waxaan cod u dirsanay inay noo dhisaan qolkii umulisada oo wax noogu dhali lahaayeen waxaan codsi u dirsanay inaan ka helna sariiradii weli nooma aysan howlgelin waxaana badanaaba lagu dhalshaa midii aan dhibaata ku imaan xaafadaha ayaa badanaaba horta lagu soo dhaliyaa midii ay ku cuslaato dhalmadu ku cuslaato waxaan u qaadnaa ilaa gurceel ilaa dhuusamareed labadaasaan u kala qaadnaa cabdi faarax cali xayle guddoomiyaha deegaanka ceel dheere ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay cudurro kala duwan oo iminka lagu arkay deegaankaasi islamarkaana dadka soo food saaray waxa uuna sheegay markii wakhtiga jilaalka uu adkaaday in cudurradaasi ay la soo darseen bulshada ku nool deegaankaasi waktiga markii abaarihii dhaceen oo dhulka xaalus iyo abaaru ku dhaceen waxaa iska batay jirada dadka ku dhacayda ayaa aad u tiro badnaatay waxaa kamida suban oo suban biyood ah dadka oo malaria intaan maashaan kaniicada ucuntay malaria dadkii badi hadda ay ugu dhacday iyo subanka oo haddeer si sorobaa uga haayo deegaanka ceel dheere horta labadaas waa nin hore ku sheeg aaday ugu badan yihiin labadaas jiro iyo jiro aanan weli oqoon oo la yiraahdo hu ama dhabar jebiye la yiraahdo waxaad moodaa hadda sidii malaariyada ah dadku waa qufaxa maalow soo tufaa waa jiro aan oqoon weynay oo hadda aanan weli daawadeeda aanan haleelin horta saddexdaa jiro weyn daxaarunta meesha ku taalla oo isbitaalka oo meesha ka dhisan horta wax kafay kara ama daawada taalla wax daawadaas kafay hadda waxaan weysanahay sariirihii jira markii isbitaalka la keensaxi lahay iyo meeshii dadka lagu baari lahay anke cariiriyay nagu yihiin deegaanka ceel dheere ayaa waxa uu ka mid yahay deegaanada hoostaga degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud isagoona qiyaastii dhinaca galbeed ee siddeed iyo labaatan kilomitir ka jira magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka islamarkaana adeegyada bulshada aas-aasiga oo ah noloshooda inta badan ay ku yar yihiin maxamed deeq cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb
kalluumaysatada soomaaliyeed ee ka kalluumaysata xeebaha dalka qaarkood ayaa waxa ay ka cabanayaan dhibaatooyin ay ku qabaan maraakiibta shisheeye oo sida sharci darrada uga kalluumaysata xeebaha dalka iyagoo dalbaday in wax laga qabto dhibaatooyinkaasi la gudbo maxamed muuse maxamed yuusuf maxamuud ayaa ka warramaya
maanta goor hore oo aroor ah ayaan waxaan booqday qaar ka mid ah xeebaha waddankeena soomaaliya halkaasi ayaan waxaan kula kulmay qaar ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee iyagoo ka kuluumaysta xeebaha dalka oo ka faa'iidaysanaya kheyraadka kala duwan ee ku jira biyaha waddankeena kalluumaysatadan oo u badnaa dhallinyaro kalluumaysato ah oo ka jilaabta xeebaha dalka ayaa ii sheegay in xilliyadii hore ay dhibaatooyin ba'an ay ku qabi jireen inay ka kalluumaystaan xeebaha waddankooda hooyo iyagoo arrintaasi ku tilmaamay inay hore u jireen maraakiib iyo doonyo waaweyn oo si sharci daro ah uga kulumaysan jiray biyaha waddanka uu leeyahay sidoo kale kalluumaystadan ayaa inta badan waxay intaasi ay ku dareen in agabkii kalluumaysiga u adeegsadaan sida shabaqyada kalluunka lagu qabto ay ka qaadan jireen kalluumaysatada shisheeye oo si sharci daro ah kheyraadka waddankeena ugala baxayay dowladda soomaaliya ayaa go'aan cad horey uga soo saartay maraakiibtii doonyaha waaweyn ee sida sharci darada ah uga kalluumaysta dalka halka qaar ka mid ah maraakiibta shisheeye oo si sharci daro ah uga kalluumaysanaya biyaha waddankeena ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada badda ee dowladda soomaaliya ganaax xooganna lagu maxkamadeeyey haddaba maxaa iska beddelay ka kalluumaysiga ay ka kalluumaysan jireen kalluumaysatada soomaaliyeed xeebaha waddanka maxaana iska beddelay dhibaatooyinkii hore oo ay qabeen waa kuwan qaar ka mid ah kalluumaysatada oo aan booqday xilli aroor ah oo halka qaarkood badda gudaheeda ay ku sii jeedeen halka kuwa kalena ay yimaadeen xeebta oo ay iyagu soo dhammaystay kalluumaysiga oo ay ugu maqnaayeen badda gudaheeda waxayna ii sheegeen inay dowladda soomaaliya ay aada ugu mahadcelinayaan islamarkaana ay wax badan ay ka qabatay dhibaatooyinkii hore oo ay qabeen kalluumaysatada soomaaliyeed wallaahi alxamdulilah rabbilcaalamiin bahal waxaa jirtaa hadda isib la lahaayo dabeesha soo furtay macnaha libaaxiga xaasal bahal la lahaayo jirtaa iyo cabir la lahaayo kaasaa u badan badda marka xilliga aad shaqada gashaan waa xilliga waxaa la galaa galabtii tobni kuu saca la galaa subaxii baa laskama halka sac baa lamaha maasha allah alxamdulilah dad waa ku faa'iideen dad macna u khasaaran alxamdulilah rabbil caalamiin anaga waxaa ku jirnaa dadka khasaaraya ku jirnaa dadna waxa waa inuu ku faa'iideeyaan haa dadka kulluumaysada oo malaaga gadgado kuwaas waa ku faa'iidaysaan alxamdulilah shidaalkii iyo waxaas iyo gadgado khasaarada wax qabo wax waa hermaayo waa wallaahi saaka aniga weli ma bixin bad macnaa weli saankeedan fiirno bad xoogaa dabeeldabeela ku jirto xilliyada liswaaya ka mid tahay aad fahmino marka dadka badda baxeenaa la fiirinaa lasoo saameyna beri camal aan shaqategeynaa anagana ku shaqaystaa
marka dhibaatooyina waxaad ku qabteen dooman iyo maraakiib shisheeye oo xaalufin ba'an ku haya ee xeebaha waddanka oo mararka qaar dhibaato idiin geysta marka hadda ma aragtaan dhibaatooyinkaas annaga annaga markabkaan oo naadgubeeraha lena wareeri maayo markabka lena wareeri marka maya haa nololmaadmeedkii igu filan yahay aniga ibir inaa imaadle ii daran hadduu ilaahay wax isoo saalaba ani nololmaadmeedkii igu filan yahay okay qof kale waxaan ka rababa male malaaga maanta maasha allah kii laba doolaraan gadoonaa alxamdulilah ilaahay kuma darnaaday adiga abargaawadana waa gadnaa quwad macnaha taasna aad iyo aad u sii birtig fiican iidan kiilada laba iyo baraan gadnaa aantaan afar dool shan doolar gadeeli alxamdulilah hadda qiimaha malaaga aad iyo aad u jabina marka keenista dhallinyarada kalluumaysatada ah waxyaabaha ay keenaan waa xiliyada ugu badan iyo xiliyada ugu yar
maya hadda maasha allah hadda hadda isi waan ku jirnaa waa bi maasha allah xilliga xilligaa shaqaysan lahayn waa hadda ilaahay kuma darnaada adiga macnaha matoorkii ma keenin tamacab tamaniino shan xabo khaasatan fulbooyinka waxay keenaan ilaahay wuxuu soo dhiibi macnaha nin xisaab nin xisaab la-aan ugu soo dhiibi macnaha alxamdulillah iska mudan alxamdulillah wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga xukuumadda federaalk soomaaliya oo isbuucii lasoo dhaafay waraysi gaara siiyey warbaahinta qaranka ayaa waxa uu sheegay in la xoojin doono la dagaalanka kalluumaysatada sharci darada ah wuxuuna tilmaamay in dowladda soomaaliya ay qaadatay qaraar culus
ta kale waxa wey in lagu xidho mashruucan la dagaalanka kalluumaysatada sharci darada oo aan islan qayb muhiim ka qaadanaya meesha dowladda soomaaliyana waxay mar walba ka go-an in ay la dagaalanto kalluumaysatada sharci darrada ah la dagaalanka kalluumaysatada sharci darrada soomaalidu dowladda soomaaliya waxay qaatay qaraara culus hadda indhowd waa maqasheen marka baan qabanay hadda nairobi mombaasu ku xayiran yahay ganaaxii inuu bixiyo si aan markaa adduunka ugu sheegno inay ka go-an tahay ummadda dowladda soomaaliya in kalluumaysatada sharci darrada aan la ogolayn oo ay tahay wax aan la aqbali karin adduunkuna waa nagu saaciday waana nagu taageeray shaqo fiicanna waan ka qabnay halkaas weli dhaqaalo dhaqaalo filan baa ku baxaya ilaa sideed milyan bay hadda sheegeen horena qaar baa u hirgalay oo mashruucan qaybtiisii labaad buu imika gelaya qayb saddexaad baa jirta oo lasii ballaarinayo qaybtii hore waxaan dhignay waxyaalo ay ku bilaabeen layidhahdo faad la yidhahdo oo ah qalab soo badiya kalluumaysi kalluunka oo halka kalluumaysadu meelaha geli lahayn inay meeshaas tagaan ay ka aruursadaan kalluunka lagu talgalay buu ahaa inkastuu ku cusbeed ummadda kalluumaysatada soomaalida haddana waxaad moodaa inay hadda barteen dadkii mashruuca ku xigaan waxaa weeye shaqa abuuris iyo qaboojiyaal iyo wixii si loo samayn lahaa dunyada la siin lahaa
bulshada ku dhaqan deegaanka mareer guur oo ka mida deegaanada hoostaga magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud ayaa wada dadaallo ku aadan horumarinta adeegyada bulshada iyo bilic soo celinta degmadaasi waxaana iska kaashanaya maamulka iyo shacabka deegaanka maxmed deeq cabdi ayaa mar kale ka soo diray warkan magaalada dhuusamareeb ololaha nadaafadeed ah ayaa laga bilaabay deegaanka mareer gur ee gobolka galgaduud kaas oo hoostaga degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka iyadoona ay iska kaashanayaan bulshada qaybaheeda kala duwan kaas oo looga gol leeyahay bilic soo celinta deegaanka xuseen warsame cali oo ah guddoomiyaha ururka dhallinyarada deegaanka mareer gur ayaa waxa uu iga warbixiyey ololaha nadaafadeed ee sida uu u socdo waxa uuna sheegay in bishiiba mar amaba labadii biloodba mar ololahaasi nadaafadeed ee deegaanka ay ka qabtaan iyagoo bulshada qaybaheeda kala duwan kaashanaya islamarkaana ay ku wacyigeliyaan bulshada deegaanka ku nool in qashinka lasoo aruuriyo islamarkaana goob laga qaado la isugu keeno bishiiba maraan qabanaa ama labadii bilood mar hadartaan baryahan waa awoodin ololina wuu noo socdaa markii uu soo galan gobol aan weli maanaan gaarin waa ku jirta waxaan isku daynaa mar walba magaalada nadaafadeeda inaan aan magaalada ka dadaalo nadaafadeeda iyo horumarinteeda iyo qaybta wacyigelinta weliba bulshada marka barnaamijkaas cod naga taabagelisa oo aan kuu sheegayna hadda ma jirto oo aan ahayn shacabka magaalada ku dhaqan oo iyagu garab weyn naga siiya hawsha noocaas wacyigelina marka hore sameynaa iyo baraarujin dadka loo sheegayo la yidhaahdo ololihii nadaafada ayaa bilaabanaya xilligaas oo bilaabanaya ururka dhalinyarada diyaar wuxuu u yahay inuu ka qaado magaalada wixii qashin uu ku arko dadweynaha waxaa lagu wacyigelinayaa in loona sheegaya inay bara cayiman qashin kusoo aruuriyaan si looga aruuriyo meelo cayimana loo gooyo looguna soo gubo oo meeshaas dadka iyo xoolaha intaba ay uga badbaadaan dhibaatadiisa marka wayna sameeyaan ayaguna saasaana ku wadna ololaha nadaafadeed ayaa waxa uu socon doonaa inta laga soo afjarayo qaadista qashinka yaalla gudaha deegaanka islamarkaana meelo ka baxsan isla deegaanka lagu gubi doono iyagoona sheegay in muddooyinkii lasoo dhaafaba qorshahaasi ay wadeen ku aadan bilic soo celinta deegaanka mareer gur iyadoona bulshada qaybaheeda kala duwan dhammaanba ay iskaashanayaan maxamed deeq cabdi maxamed raadiyo muqdisho dhuusamareeb
mahadsanid maxamed halka warkan aad kala socotaan waa raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya akhbaaraadkii dunida habeennimadii xalay ayaa inta badan dunida caalamka waxaa laga dareemay isbeddel ku yimid muuqaalka dayaxa iyadoo boqolkiiba afar iyo toban ay siyaaday ama uu siyaaday cabirka dayaxu halka boqolkiiba soddona iftiinka dayaxu uu siyaaday waxaana taa loo yaqaano suber moon oo inta badan lixdan iyo sagaal sano kadib mar dunida laga dareemo sida ay sheegayaan khubarada ku xeel dheer dhanka sayniska iyo cimilada isbeddelkeeda ee loo yaqaano cirbixiyeenada dunida waxay arrintani ay dhacdaa inta badan lixdan iyo sagaal sano kadib sida ay iyagu shaaciyeen oo adduunko idil mar qura laga dareemo dadka reer britain ayaa isku soo baxay goobaha loo dalxiis tago iyo deegaan xeebadada dalkaasi ku yaala iyo weliba waddamo kale ee dunida ka mida waxaana waxaana sidaasi ay dadku ay doonayeen inay dareemaan isbeddelka weyn oo ku yimid dayaxa waxaana ay dadku inkastoo indhuhu bini aadamka aan wax si weyn aan u dareemi karaynin haddana muuqaal ahaan waxaa isbeddel ku yimid muuqaalkii dayaxa waxaa sidaa tilmaamaya cirbixiyeenada ama culimada ku xeeldheer arrimaha dhinaca sayniska dadka aada u fara badan waxaa lagu arkayay goobaha loo dalxiis tago ee dunida waxaana inta badan hadalhayntooda ay ahayd isbeddelkan dayaxa ku yimaada lixdan iyo sagaal sano kadib oo dunida ka dhaca waxaana dunida oo idil hadalhaynta ugu badan ay tahay arrintaasi xafiiska dalka britain u qaabilsan saadaasha cimilada ee loo yaqaano made office ayaa horay u saadaaliyey in arrintan ay dhici doonto iyagoo tilmaamaya in boqolkiiba dadweynuhu ay arkayaan boqolkiiba toddobo dayaxa dadka fiirsanaya dayaxa ayaa waxay cirbixiyeenadu ay horay u sheegeen inay arki doonaan boqolkiiba toddobo weynaanta dayaxa halka iftiinkiisuna ay arkayaan boqolkiiba shan iyo toban dayaxa ayaa sidaa la sheegayo ilaa iyo shan iyo tobanka bisha nofembar aynu ku guda jirno waxa uu noqon doona mid kusoo dhowaada dhulka waxaa ugu dambeysay dunida laga dareemo isbeddelka dhinaca dayaxa kun sagaal boqol sideetan waa kun sagaal boqol afartan iyo sideedii madaxweynaha waddanka maraykanka barack obama waxaa ugu baaqay hogaamiyaha cusub ee xilka kala wareegi doona ee dalka maraykanka donald trump inuu xushmeeyo midnimada shacabka maraykanka madaxweynaha dalka maraykanka barack obama oo isagu ka walaacsan arrimaha la xiriira donald trump hadallada uu jeediyey xilligii uu u tartamayay hoggaanka madaxtinimo ee dalka maraykanka ayaa wuxuu sheegay in muhiim ay tahay in hogaamiyaha cusub ee maraykanka donald trump isagu uu muujiyo midnimada shacabka maraykanka hadalka obama ayaa imanaya iyadoo ay jiraan dad aada u fara badan oo maraykanka ku dhaqan oo u badan dadka bulshada madowga halka ku dhaqan iyo dadka soo galootiga ah inay ka walaacsiin hadallo hanjabaada horey u jeediyey donald trump waxaana uu sheegay in dad saddex milyan kor u dhaafaya laga soo musaafurin doono waddankaasi maraykanka banaanbaxyo ayaa ka dhacaya qaar ka mid a gobollada dalkaasi maraykanka taa oo looga soo horjeedo hadalladii uu jeediyey madaxweyne donald trump ugu dambayntiina kooxaha argagixisada isis ayaa lagu soo warramay inay sheegteen mas-uuliyadda weeraro dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay gudaha dalka ciraaq saddex oo afar iyo toban qofood ayaa ku geeriyootay inta la ogyahay qaraxyo ka dhacay xaafado kala duwan oo ku kala yaala koonfurta iyo galbeedka magaalada baqhdaad ee xarunta dalka ciraaq kooxaha argagixisada ayaa ku faanay daadinta dhiigga dadka shacabka ahi arrintan ayaa imanaysa iyadoo ciidamada ciraaqiyiinta oo kaashanaya kooxaha kurdiyiinta in markaasi ka saaraan kooxa argagixisada isis magaalada muusul iyo deegaanada kale ay kaga sug yihiin ciraaq warkii aad kala socoteen raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya xilligana waa inaga inta anigoo hal cabdulqaadir cali ayaa warka idinla socodsiinayey adinkuna waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warka raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya tan iyo warkan warka xiga ammaanla allah ha idinku wareejiyo haatanse